إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid ulusuul gaar ahaan sunnada ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay hadalka uu shiiku yidhi uma alcaalimu qofka og bidaalika xadiidka minuu nebiga xaggiisana ka ogaaday bilmubaasharati la baashiridna ku ogaaday imaa bisamaaci ilqowli hadalka maqlidiisa inuu ku ogaaday ow ru'yati ilficli ficilka aragtidiisa inuu ku ogaaday aw itaqriiri ow ru'yati taqriiri sugidda aragtideeda inuu ku ogaaday fa qaadicun fa huwa qofkaasu qaadicun waa mid goynaya bihi khabarkaas wuxuu halkan uga hadlaa khabarka ama xadiidka qofka uu soo gaaraayo laba qaybood weeye qof wuxuu ku soo gaaraydaa sunnada asagaa la baashiray oo arkaya markii nabigu ku hadlaayey ama nabigu markuu ficilkan samaynaayey ama shaygan markuu inta ogaaday uu inkiridda iska daayey nabigaaba uu isagu arkayba taas marka qofaan saxaabada ahayn kama suurtowdo waa uu saxaabadiiba waa uu saxaabadii waa uu saxaabadii cid kale kama suurtaabi karto marka qofka nuucaasa asaga la kala qaadi maa khabarka sida uu ku soo gaaray sababtoo awaadoo la baashiray waxaa agtiisa uu ka yahay qaci cilmi qaciya oo daruuriyu agtiisa ka faa'iidaynaa waajibna waxaa ku ah inuu ku camal falo khalaas qofkaas waa sidaas uma alcaalimu qofka ogaada bidaalika khabarka waa sunnada nabiga minhu nabiga xaggiisana ka ogaado bilmubaasharati la baashiridna ku ogaada isagaa la baashiray macnaha isagaa kuu sii caddeey wuxuu ku yidhi imaa bisamaacil qowli qowlka nabiga maqlidiisa inuu kula baashiray oo nabigu markuu ku hadlayo sunnada qowligaa isagaaba maqlayba isagaaba maqlay ow ru'yati ilficli ficilka aragtidiisa inuu kula baashiray hadday sunna ficliya tahayna nabigu markuu samaynaayey uu arkaayey isagaaba arkay aw itaqriiri ow ru'yati taqriiri hadday taqriir tahayna arrintan markii nebigu ogaaday oo inkaarkeeda uu iska daayey markaasuuba isagu taagnaayo goobjoog u ahaa qofkaas marka sunnada nabigu ka qaatay saxaabi qofaan ahayna ma noqon karo fa qaadicun xukunkiis waxay tahay fa qaadicun fa huwa qofkaasu qaadicun waa qadcinaa bii khabarka laba shaya waajib ku ah horta khabarka inuu qadciyo isaga loo qaybimaa la dhihi maa khabarkaas agtiisa wuxuu faa'iidaynaa cilmi yaqiiniya mase cilmi danniya la dhihima waxaa la leeyahay agtiisa qadciuu ka yahay dhammaan axaadiista waajiban waxaana ku ah inuu ku camal falo kama tegi karo inuu ku camal falaana waajibay ku taha ilaa naski bis uga tegi kara dii la naskiyayn haddee kama tegino haddee ka joogaa la yidhi waa hogaansamay waa sharci iyaduna marka qofka isaguu la baashiray nabiga cilmiga uu u faa'iidaynaa xadiidku kulli waa wada daruuri waa cilmi daruuriyoo yaqiiniyoo qadci ah waajibna waxaa ku ah inuu u hogaansamay khalaas kaas waa intaas wararkadanoo kalena male maxaa yeele isagu musallu xadiid iyo ugama baahna iyo rijaal iyo sanad la baaro toosuu nabigu uga dhegaysta taas waa dariiq oo sunnadu ay qofka ku soo gaarto waana saxaabada kaliyahay ka u suurtaabi kartaa wa hayruhu hayrulmubaashiri kii la baashiray kayrkiis innamaa wax kale ma ahan yasilu waa soo gaaraa huwa khabarku ilayhi qofkaas bidariiqil khabari khabarka waddadiisuu ku soo gaaraa canilmubaashiri kii la baashiray looga qabro fa yatafaawatu waa kala tagsanaanaa fii qadciyati la goyntiisa bitafaawuti dariiqihi dariiqiisa kala tagsanaantiisa waxaa soo haray qofka dariiqa labaadee xadiisku dadka ku soo gaaro waa dariiq khabar in loogu sheego oo la yidhaha nabigiyaa sidaas yidhi isagu arki mayn maqli mayn laakiin waa loo soo naqliya dariiq oo waxaweye sanada loogu keena waa dariiqada labaad oo xadiidka iyo sunnadu dadka ay ku soo gaaraan midka marka khabarkuu ku soo gaaray dariiqa oo sanadkaa way kala duwan yihiin isku mid noqon maayaan waa kala duwan yihiin sanadkiiyaan isku mid ahayn waxay marka u kala xoog badnaanayaan sida duruqdooda iyo asaaniidooda u kala xoog badan tahay oo tusaale xadiidka ay soo naqliyaana nabiga ka dhegaysteen boqol saxaabi boqolkii saxaabina laba boqol iyo saddex boqol oo taabiciyaal ay ka qaadeen taabiciyaalkaasna atbaacu taabiciina boqolaalu ka qaadeen iyo xadiidka hal saxaabi nabiga ka soo wariyey saxaabigiina hal taabici ka soo wariyey taabicigiina atbaacu taabiciin hal mid oo ka mida ka soo wariyey isla xoog ekaamaayaan isla xoog ekaamayaan khabarka waxaa kala duwan xooggiisa mar haddaadan aduu goobjoog ka ahayn dariiqa uu kugu soo gaarayo taasaa kala duwe marka taasaa kala duwe markaasuu yidhi wakayruhu khayrulmubaashiri kii la baashiray ee goobjoogka ahaa kayrkiis innamaa wax kale maahan yasiru waa soo gaara ilayhi kayrkaas huwa xadiidkii faacilka yasiru waa khabarka ama xadiidku waa isku mide huwa xadiidkiiyaa soo gaara ilayhi kayrkaas bidariiqilkhabari khabar dariiqiis macnaha sheegid dariiqeed waa loo qabroo waxaa la leeyahay nabigiyaa saas yidhi nabigiyaa sidaas sameeyey nabiga agtiisa saas lagu sameeyey sala allahu calay wasalam markaasuu qiray dariiqulkhabaru ku soo gaaraa canilmubaashiri kii la baashiray oo nabiga ka la joogay kaas xaggiisa looga soo qabraa laga soo warina oo saxaabiga ah marka fayatafaawatu waa kala tagsanaanaa dariiqa khabarku marka fayatafaawatu khabarkii waa kala tagsanaanaa fii qadciyati la goyntiisa in la qadciyo layidha xaqiiqo weeye biyo kama dhibcaana in nabigu yidhi sidaan oo aan shaki yar geli karin iyo in la yidhaahdo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inuu nabigu yidhi u badan tahay in la yidhaahdo arrintaas inuu yidhi in kaleba lama sugi karo in la yidhaahdo maya maba dhihina waa lagu been abuurtay intaasuu kala yeelana oo kala duwan intaasoo dhan ayuu kala yeelana iyo in kale marka wuxuu ku kala duunaana ku kala xoog badnaana sanadka lagu soo wariyey fayatafaawatu khabarkii waa kala tagsanaana fii qadciyati lagoyntiisa bitafaawuti dariiqii dariiqiisa kala tagsanaantiisa sababteed maxaa yeelay lianna alkhabara khabar yadkhuluhu waxaa gala asidqu run iyo walkadibu been khabar fiiri khabar haddii la yidhahdo runna waa noqon kara beenna waa noqon kara haddaan la fiirin cidda warka tiri sidaas darteeda sanadka waxaa fiicana l in lagu daro tacriifka la yidhaahdo lidaati oo la yidhaahdo lianna alkhabara yadkhuluhu sidqu walkadibu lidaati khabarka sidqina waa geli karaa kidbina waa geli karaa tusaale haddii la yidhaahdo ana rasuulullah anugu rasuulkii allaanahay cidda tiri haddaan la fiirin runna waa noqon kara beenna waa noqon kara laakiin cidda tiri marka la fiiriyo ama runnima loo goyna ama beennima loo goyna fiiri hadda haddaad nabi maxamedaa yidhi sala allahu calay wasalam ana rasuulullah soo ma jeedid markaas been miyuu ixtimaali karaa ma ixtimaali kara runnimadiisaa la goyna laakiin runnimada aan goynay maahan kelimadan khabarka inay run iska tahay mar walba ee waxaan fiirin axadka yidhi tusaale inaysan saas tahayn waxaa ku tusaa musaylimatulkadaabaa isna yidhi ana rasuulullah haye markaas maxaan goynayna kidbigiis waa qadcinaynaa maxaa yeele markaas waxaan fiirinay mukhbirka qofka warka sheegaan fiirinay marka waxaa la yidhi sideedaba khabar waxaa lagu yaqaanaa haddaan la fiirin cidda sheegtay runna waa noqon kara beenna waa noqon kara loora waa noqon karaa waa qaacido rasmi oo shaki aysan ku jirin sidaas darteeda kelmadda ugu weyn ana rasuulullah aadu tusaale looga dhig ana rasuulullah sideed kelmaddaasu taxtamilu sidqa walkadib beenna waila waa qabare laakiin waa lidaatihi qabarka daatadiisa marka la fiiriyo amaa haddii la fiiriyo lilmukhbiri qofka sheegaya marka la fiiriyo khalaas marna waxaa la qadcinaa sidqiga marna waxaa la qadcinaa kidbiga marka lidaati in lagu daraa saasay daruuri tahay sidaas darteed sharax weyn kugu keenaa lidaati in lagu diraa inay daruuri tahay lianna alkhabara khabarka yadkhuluhu waxaa gala asidqu run iyo walkadigu been waa markaan daatada la fiirin haddii daatada la fiiriyo khabarka khabarka alle iyo khabarka rasuulka ka sugan ayaga been ma ixtimaali karaan waa sud waa run go'an run go'an wey ayaga qof kastooo nabinimo sheeganoo nabi maxamed ka dambeeyey khabarka uu sheegayana waa been go'an ee ma ixtimaali karto run maxaa yele markaas waxaan fiirinay mukhbirka kan warka sheegay aan markaas fiirina marka qaacidadii saas hadday noqotay fiiri qaacidadii hadday noqotay khabar yaxtamilu sidqa walkadib walaa sabiila jid loo maraa ma jiro ilaalqadci goyn bisidqihi khabarka runtiisa la gooyo licadamilmubaashara la baashiridda weynta la waayo darteed marka qofkii aan la baashirina loo soo sheegay loo soo sheegay inuu yidhaahdo waa qadci mar walba saasaysan suurtagal u ahayn qaraa-in kale un waa in la fiiriya oo ama lagu qadci karo ama lagu qawiyey karo ama lagu daciifi karo ama lagu tagdiibi karo waa in calaamado kale la fiiriya laakiin maadaama asalka khabar yaxtamilu sidqa walkadib uu yahay qofkaan asagu la baashirin iskama qadci karo tan labaad waxaa qaacido u ah ahlu sunna waljamaca agtooda taasna raafidada ku khilaafsan cismatul ambiyaa ay aaminsan yihiin ahlu sunna laa cismatul a'immati waalculamaa ma aaminsana a'immada iyo culummadu inay macsuumin yihiin waxay aaminsan yihiin cismatul ambiyaa nabiyaalkaa macsuumiina sidaas darteeda qofka dadka ugu run badan uguna daacad badan qofka dadka dhan ugu run badan uguna daacad badan bacda nebiy been inuu u qasta xataa waa ka dhici karta waa ka dhici karta inuu dembi u qasta waa ka dhici karta sababtoo ah haddaad tirahda ma dhici karto macnaheedu waa macsuum wax ka dhexeeya male inaad tira waa macsuum iyo inaad tira waa dhici karta labadaas raafidadooda waxay qabaan a'immadu waa macsuumin a'immadoodao dhan waa macsuumin saasay qabaan marka ahlu sunnana waxay qabaan macsuum nabigaa bis sidaas waa midda keenayda marka khabarka marka la soo wariyo xataa qof iqa ah ee cadli ah ee imaam fi sunna hadduu soo wariyo waxaa la leeyahay hadduusan tawaatur gaarin waa danni haalib ah inuu nabiga ka sugay aadhow laleey sababta haddaad tiraa waa qaci wax kaloo dahday lamarka ilaa qowlka raafidada maahan waa inaad tidhaahdo mustaxiil wey inuu been sheega waa inaad tidhahdo wax kalood dhihi karta male waalkhabaru khabar yanqasimu waa qaybsamaa ilaa tawaaturin tawaaturka waa wasfu sanad sanadka aad sifadiisa ah tawaatur khabarka xadiidka marka la fiirina waa mutawaatir waa isim faacil waa isim faacil marka badanaba usuuliyiintu ayagu masderkaasay cabiraan masderkaas ayay cabiraan waalkhabaru khabar yanqasimu waa qaybsamaa ilaa tawaaturin tawaatur iyo wa aaxaadin aaxaad khabar labadaas u qaybsamaa tawaatur iyo aaxaad labadaas u qaybsamaa labadaba asagaa sharxa waxay kala yihiin fatawaaturu tawaatur ikhbaaru jamaacatin jamaaco sheeginteed weeye jamaacadaasoo laa yumkinu uusan suurtagal ahayn tawaaduuhum inay isku waafaqaan calalkadibi been waxaa la yidhaahdaa khabar waa labo sanadka uu nagu soo gaaray marka la fiiriyo biictibaari dariiqi wusuulihi ilayna sanadka uu annaga nagu soo gaaray khabarku marka la fiiriyo laba u qaybsamaa tawaatur iyo aaxaad dhammaan qabar kale ma jiro akhbaartu waa intaas xanafiyada ayagu saddex u qaybiyaan oo mustafiid ay ayagu mid gaara ka dhigaan laakiin sida jumhuurtu maraan khabar waa saddex khabar waa labadaas tawaaturkiiu marka hormariyey ilaa isaga xoog badane fa tawaaturu tawaatur ikhbaaru jamaacati waa jamaaca waxay sheegaan jamaacadaasoo laa yumkinu uusan suurtagal ahayn tawaaduuhum isku waafaqiddooda calalkadibi been ay isku waafaqaan haddii la yidhaha tawaadu iyo haddii la yidhaha tawaafuq soomaaliga waa iswaafaqid laakiin macnaha waa kala duwanye tawaadu waxaa la yidhaha inay ku tashadaan oo yidhaahdaan aan saas wada nidhaahno ha ikhilaafin ku khilaafi maayeen saasaa la yidhaha tawaadu tawaafuqna waxaa la yidhaahdaa kanuna asagaa u qasta inuu waxaan sheego ama waa iska sahwiye kaasuna ama waa sahwiye qasta markaas isku beegmeen isku soo aadeen tawaafuqa leeda waa isku soo aadid wey ama isku beegmid tawaafuq haddaad maqasho saas wey marka leedahay farqi udhexeeya waxaan shardiga jamaacada qabarka mutawaatirkaa wariday inaysan suurtagal ahayn tawaadu iyo tawaafuq midna aysan suurtagal ka ahayn inay isku ku tashadeenna waa inaysan suurtagal ahayn inay isku soo beegmeen oo isku aadeen biduuni waxa weye tashaawurna waa inaysan suurtagal ahayn oo labaduba ay mustaxiil noqoto wa shuruuduhu tawaaturka shuruuddiisu alaaatun waa saddex shuruudu marka leeyi shuruuddiisu waa saddex isnaaduhu inuu ku tiirsado ilaa maxsuusin shay la dareemo waxaa la rabaa khabarka tawaaturka lagu warinaa meesha ugu dambayda inuu ku dhammaado shay xisi ah xisi waxa weeyaan anaa maqlaayay codkan wey sida samictu oo kale ka samictu oo kale ama anaa arkaayay ow ra'aytu anaa arkay oo kale waa inuu ku dhammaado laakiin haddii inta sanad lagu wariyo lagu wariyo uu ku dhammaado ictiqaad laa ilaa ictiqaadin caqiida inuu ku dhamaado lama sidii loo waday aa la yidhi caqiidadeennu annaga sidaasay ahayd jasman halkaasuu ku dhammaaday sidii loo waday kaas waxa weeyaan inuu dalaal noqdaa dhici karto maxaa yeelay yaa ka tiro badan nasaarada nasaarada malaayiin weeye haddana waxay isku waafaqeen taliif saddex ilaah saddex maxbuuday isku waafaqeen marka sanadku socda oo ay geynayaan nabi ciisan ka maqleen ma laha maxaa yeele sanadku waa ummaddan khusuusiyadoodu ka mid yahay ilaahay diintaanu ku ilaaliya ayagu sanad madareba kuwaas sanad inta wadaan ay leeyihiin say u wadaan tahliifkan nabi ciisan ka maqlay ku dhammaama ee waxay ku dhammaanaa saddex boqoloo baadiriya meel ku shirtay waxay isku itifaaqeen in tahliifku xaqiya saasuu ku dhammaanasa u socoto marka taas mutawaatir lama yidhahdo mutawaatirka waxaa la rabaa si u socdo inuu ku dhammaado arrintaas ishaydan ku arkay ama dhegtaydan ku maqlay waa inuu ku dhammaado sababtoo ah ishaada waxaad ku aragtay kaama qaldami karaan codkaad adiga dhegtaada ku maqlayday kaama qaldamo laakiin waxa weeyaan sidaasay aniga ila noqotay inta fakeray inaad qalad u fakertaa dhacdo waaba dhacday waa tanaa nasaaradiya ka midaba wuxuu yidhi wa shuruuduhu mutawaatir shuruudii alaaatun waa saddex shardiga koobaad isnaadu ku tiirsashadiisa ilaa maxsuusin shay la dareemayo inuu ku tiirsadaa suu sii socdo waa inuu ku dhammaadaa shay la dareemo oo maxsuus ah sida waxa weye anaa taabtay anaa dhadhayshay anaa uriyey anaa maqlay anaa arkay waa inuu ku dhammaadaa xawaasta waa inuu ku dhammaadaa wadaalika mihaalkii ka samictu waa maqlay oo kale ow ra'aytu waa arkay laa ilaa ictiqaadin ictiqaad iyo fakr waa inuusan ku dhammaan sidaasaan caqiidaysnaayeenon ka soo gaarnay hebel iyo hebel waa inuusan ku dhammaan sidaasaan caqiideeyeen hebel iyo hebel caqiideeyeen waa inuusan ku dhammaan waa shardiga koobaad shardiga labaad wastiwaau darafayni labada daraf waa inay sinaadaan iyo walwaasitati dhexdhexaadka fii shardihi ay fii shuruudihi waxa way mufradun mudaafun ilaa macrifatin yacumu shuruuddo dhan waxaa shardiga labaad uu yahay labada daraf iyo waasidada waa inay shuruuddaasoo dhan laga helaan labada daraf xaa loola jeedaa daraf waa darafka oo isagu mushaahadeeyey oo khabarka la sheegayo ku dhammaana meeshuu ku dhammaanay ka soo qaaday daraf wey tusaale hadduu xadiid yahay waa saxaabada waa saxaabada daraf waa qolada ayagu shaahidka u arkay arrinkan amase waxa weeye dhegtooda ku maqlay qoladaas waa daraf darafka kalena waa darafka annagana soo gaarsiiyey oo noo sheegay dii laydhaha marka xadiidkoo kale darafna waa saxaabada darafna waa kuwa annaga noo sheegay waa laba daraf walwaasidatina waa maxay waa intii u dhexayday intii u dhexayday ilaa saxaabada khabarka daday u sheegeen kuwaas waasitaday ka mid yihiin kuwii ay saxaabadu u sheegeen ardaddii saxaabado taabiciyaalkaana dad kaley u sheegeen kuwaasna iyaguna waasitaday ka mid yihiin ilaa ina soo gaaray marka labada daraf darafna waa darafkii nabiga ka maqlay ama ka arkay darafna waa darafka annaga noo sheegay waasidana waxaa loola jeedaa inta dabaqo u dhaxayda dabaqo kasta waa inay saas tahay oo tusaale hadday xadiidkanoo kale nabiga ka wariday konton saxaabi taabiciyaalkii oo kale waa inay sidii oo kale noqdaan waa in sidii noqdaan xaa loola jeeda loolama jeeda kontonkii oo kale ha noqdeen ee waxaa loola jeedaa cadad ay mustaxiilta inay been isku waafaqan inay noqdaan iyaguna hadday doonaan boqolay noqon karaan hadday doonaan afartanay noqon karaan hadday doonaan toddobaatanay noqon karaan cadad aysan dhici karin inay halmaameen inay gefeen inay been isku waafaqan waa inay noqdaan saasaa loola jeeda ee loolama jeeda mar walba inay cadadku islegiyo taas loolama jeedo hadday marka taabiciyaalkii sidaas noqdeen dabaqadii ka soo qaatay khabarka oo atbaacu taabiciin ah ayagana shardiga waa in laga hela oy noqdaan jameeco ay mustaxiilta inay isku waafaqaan been ama ay ka dhacdo ama ay halmaamaan ama ay qalad ahaan u sheegaan oy saawiyeen waa inay noqdaan shardi maan inay leedihiin cadadka ka wariyeen waa ka badnaa karaan waa ka yaraa karaan waa la ekaa karaan keliya shardigii waxaa laga rabaa jamaaco aysan dhici karin inay halmaameen inay been isku waafaqeen inay sida ka noqotay qaldameen midna aysan dhici karin laga rabaa sidaas waa in bilowga ilaa dhammaadka sanadka uu u tixan yahay oo isku mid yahay marka shardiga labaad wuxuuhi wastiwaa'u darafayn labada daraf waa inay sinaadaan iyo walwaasitati dhexda fii shardihi mutawaatirka shardigiisii oo ah maa rawaahu jamaacatun laa yumkinu tawaadu'uhum cala alkadib waa inay saas noqdaan waa shardigii labaad shardiga saddexaad walcadadu weeye shardiga saddexaad walcadad wey macnaha cadadkii oo ahaa cadad kaiir ah oo aysan dhici karin inay been isku waafaqaan waa inuu noqdo cadad kaiir ah been aansan dhici karin inay halmaameen aysan dhici karin nisyaan isku waafaqaan inay sahwiyeen midna aysan dhici karin waa inuu noqdaa saddexdaa shardi marka laga helo khabar kasta maahan xadiid kaliya hadda marka mutawaatir la qeexayo weligaa la soco ma la qeexayo xadiid nabi kaliya sideedaba khabar kastaa la qeexaya qabar kasta waa la qeexaya ilaa qabar wuxuu noqon karaa waxaa jirta magaalo la yidhahdo dimishqa hadda dimishqa qabarka lagu soo wariyo waa mutawaatir waa mutawaatir qabarka lagu soo wariyo hadda inteennaan agsarkeen inaanaan dimishqa tegin waa dhici karto maa hadii aan idhaahno farta ha taagin imisaa tagtay laba saddex inay taagtaa dhacdo oo ay yaraadaan dadka tegey haddana magaalo la yidhahdo dimashqa oo caasimadda syriya inay jirto waa yaqiin agteenna soo maaha qabarka uu nagu soo gaaraa mutawaatira qabarka nagu soo gaaray dii la yidhaahdo magaalo la yidhaahdo maalan maka almukarama inay jirto haye ma og tahay inta tagtay iyo intaan tegin waxaa badan intaan tegin soo maaha haddana agtooda qadciyay ka tahy inay magaaladaasu jirto sababta waa maxay dariiqa qabarkaasu kugu soo gaaraa wuxuu yahay mutawaatir marka mutawaatirka marka laga hadlaayo lagama hadlaayo xadiid kaliya ee wax kastoo wara oo laguu soo naqliyaya laga hadla war kastoo laguu soo naqliyey ood wax ku ogaatay kaasaa laga hadla cadadka marka mutawaatir gaari karaa waa cadadkee waxaweyn aqwaasha ku jirtu wax kaaga sheegaya faqiila waxaa la yidhi aqaluhu cadadka inta ugu yaro itnaani waa laba laba ugu yara yidhaahd qaray laba hadday warido mutawaatir waa gaar wa qiila waxaa la yidhi arbacatun afara ugu yar wixii ka badan dhib male laakiin horta ugu yaraan afar weeye markhaatiga zinadoo kale waa in la gaarsiiya saase qaarna yidhahdeen wa qiila waxaa la yidhi khamsatun maya markhaati horta ka sara mari markhaati zinada ugu badan soo maaha waa afar ka sara mariyo shan ka dhig wa qiila waxaa la yidhi cishruuna maya labaatan ka dhig ilaahaa yidhi wain yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibu miatayniyo labaatan a shardiya wa qiila waxaa layidhi arbacuuna waa ka booda isagu si waa sheegay qaarna arbacuunay dhihi jireen tirada oo khudbadu ku ansaxdo ay dhihi jireen qaar yidhi qowlka laftigiisaan xoog badnayna wa qiila waxaa layidhi sabcuuna toddobaatan ha qiil kale dhahaya toddobaatan xayla nabi muuse waa kii doortay wakhtara muusa qowmahu sabciina rajulan wa qiila waxaa layidhi alaaa mia iyo qaara yidhahdeen cadadka aslbader wa ayra daalik intaas qayrkeed qayrkeedka waxaa ka mid a afartan qolada tiri oo yidhahdeen jumcadu cadadkay ku ansaxdo qolada tiri saddex boqol iyo toban iyo dhowroo yidhahdeen cadadkii asxaab albader waxaasna waa iska aqwaal weeye aan daliil lahayn isagaa kuu sheegaya wa qiila waxaa la yidhi hayru daalika intaas qayrkeed wasaxiixu sida saxiixa ah laa yanxasiru kuma koobna mutawaatirku fii cadadin cadad kuma koobna cadad kuma koobna wax cadada oo daliil cadle oo laleeyahay cadadku markuu intaas gaaro waa mutawaatir ma jiro wax cadada oo daliil gaara leh ma jiro waxaa la rabaa shaygan hal shard bis in sidaan shaygan marka la wariyo uu yaqiinku gaarsiiyo oo aan shaki lagaa geli karin khalaas khabarkaas waa mutawaatira laleeyahay waa mutawaatira laleeyahy markaas yir bariskada daaye mataa akhbaruu dadku markay sheegaan waaxidan mid bacda waaxidin mid kale ka gadaal xataa yakhrujuu ilaa ay baxaan bilkasrati bisababi alkasra tirada sababteed ilaa xaddin xad ay u baxaan xadkoon laa yumkinu uusan suurtagal ahayn tawaaduuhum isku waafaqidooda calalkadiib been ay isku waafaqaan xasala markaasuu soo xasilaa alqadcu in la godo biqowlin warkooda kaniga waxa wey warkan sida loo sheegayo qabarkan loo sheegayo loo sheegayo marka la gaaro inaan lagu shaki karin markaasaa laleeya waa mutawaatir adiga hadda tusaale iska badaa magaalooyin muslim magaalooyin gaalaa jirood ogtahay oon lagaa shaki gelin karin oo maalan london magaalo la yidhaahdo oo cariga ingiriiska ku taalla inay jirto hadda waa qadci dad badan agtooda soo maaha oo reer magaalka u badan hadda ma lagaa shaki gelin kara dii lagu yihahdo war arrin beenaho faaftaa jirta war arrin beenaho faaftaa jirta london magaalo layidhi adduunka kama jirto ma ku qancin laguguma qancin karo xataa si kastoo laiskugu dayo maxaa yeele waa kaa dhaadhacday waa kaa daadegtay haddii lagu yidhaha cadadka kuu sheega london inay jirto magaalo london la yidha inay jirto carrigaas ingiriiska ku taallaa imise qofaa kuu sheegta adiga hadda ma taqaan ma taqaani hal qofoo kuu sheega hadda soo qaba dii lagu yidhaha ma soo qaba karin laakiin waa kuu qadcisanta lagama shaki geli karo waa kaasaa mutawaatir qabar kugu soo gaara washington magaalo la yidhahdo carrigaas maraykanka ku taallaa jirta qadcigay kuu tahay dad badan oo reer magaalka haddana inta qof kuu sheegtay haddii lagu yidhaha sheeg ma sheegi karti marka qaara waxay yidhahdeen mogtahay saad u leedihiin qabarku mutawaatirka aho cilmi yaqiinhu faa'iidayna annagoon garanayn cadadku intuu leegyahay qaara yidhaahdeen qoladaas waxaa lagu yidhi muufuhu inuu wax dherjiyo ma ogoshiin haa yidhahdeen markaasaa layidhi imisaa wax dherjida adoon mirna ku daray midna ka jaray ma naqaanta anagu dhergnaa markaasaan gacanta ka dayna waxaa le waa noocaas khabarka mutawaatirka annagana asagoo ku qanacnaan aragnay khalaas markaas aniga waa mutawaatir Ah, biyuhu waa murwi soo maaha qofku waa oon tiraa hayaa dilu yidhahda sheeg meeqa garaama qofku ku oon beela halna kuma dari kartid garaam garaamna kama jiri kartid qof sheegi kara ma jiro ha qofka soo oon beelu arka suu wado biyo markaasuu joojiya waa nuucaas Ha, waa nuucaas waa nuucaas yaa qofa sii waayo saas wey. qofa sii waaya tan laftigeeda khabarka mutawaatirka waa noocaasoo khabarka mutawaatirka laftirkiisa qofka marka inta warka loo sheego uu qadcinaa laftirkeedaan dadka laftirkoodaan isku mid ahayn ha dadka laftirkooda isku mid maaha dadka laftirkooda oo tusaale aan ayaanbu ku keeni doonaa insha allah dadku isku mid maaha waxaa dhici karta laba qof oo meel wada fadhida khabar haddii loo sheego in qofna qadciyo qofna uusa agtiisa qadci ka ahayn tusaale meeshan waxaa jooga zayd iyo camar laba qofaa jooga macnaha laba tusaa laba qof aan ula jeedna laba qof aan ula jeedna marka laba qofaa joogtay labadii qof nin ordaayaa yimid markaasuu yidhi ninkii ahaa bakar wuu dhintay ninkaasu waana gudbay gaasha hataa meeshan kafan ka soo gadaya waana cawran labada ninoo loo sheego zayd iyo camara zayd awalu wuxuu ogaa maalin dhoweed iyadoo gaari la rogmaday bakar shalayna wuu soo boqdo asagoo qiqda ku hayo naftu dhinayduu soo arkay mid kalaa yimid marka oo fuusasida markaasuu kaw socota kaasuu yidhi zaydaa dhintay oo gaari naga jiray daraad markaasa waa ninka fuusada sidoo godkii xaggiisa usii socdo bakaraa dhintay fuusadan sida ninkaas laba qof mise u sheegta qabarkii soo maaha laakiin oo inuu zayd dhintay laakiin waa yaqiinina ku shakima soo maaha ku shakima laakiin qofkan kaloo zaydba asagoo cudurku og bakarba cudurku ogeyn oo uuf caafimaad qabo isagoo halkaas jooga caafimaad qaba ugu dambayday warwarku marxuuma inuu yidhahdaa dhici karta ousan qadci agtiisa ka noqon labadoodana laba nin bisa u sheegtay waa dhintayda laakiin ninna wax kaloo wax ku buuxsaday Ah, ninna waa u cusbe waa meeshuu ka yimi odeesh cabdulla waxa weeyaan dadka oonka qofba sii u haya qabarku waa noocaasoo kale Ha, qabarku waa noocaasoo kale waa lagu yimid markaasaa lagu- waxaa lagu yimid faarax waa aroos hal ninaa idiin sheegay labaad ma tihin adugu faarax shalad ba arkaydayba markuu alaabtii arooska gedaayo daraadna waxaad arkayday markuu sooriyada sii siday markaasaa le xalay guri gal labadiina laydin wada sheegay a- nin- ninka aan waxba ka ogeyn wuxuu warkaas waryaa masaxa ninkaas ma ogeyn soo diyaaree ninkii aroosay adiga laakiin waa kuu go'anta hal qof aana kuu sheegay marka khabarka iyo mar- mararka gabal qariinadu uu ku- wax ku xoojina qariinadaa xoojina oo uu si tiga ku fayda marka cadad go'aan ma jiro wasaxiixu sida saxda ah laa yanxasiru cadadku kuma koobna fii cadadin tira kuma koobna cadadka mutawaatirka laa yanxasiru ma koobna cadad lmutawaatiri faacilka yanxasiru waa cadad lmutawaatir fii cadadin tira kuma koobna barid ka badbaaya mataa aqbaruu markay sheegaan jamaacada waaxidan mid bacda waaxidin mid kale ka gadaal xataa yakhrujuu ilaa ay baxaan bilkasrati bisababi lkasrati tirada sababteeda ilaa xaddin xad ay u baxaan xadkoo laa yumkinu uusan suurtagal ahayn tawaaduuhum isku waafaqidooda calalkadiba ay isku waafaqaan xasala markaasuu soo xasila alqadcu in la gooyo biqowlihim warkooda markaas soo xasila oo waxa weeyaan qofka koowaad ee warka kuu sheega iyo qofka labaad isku mid maaha haddii qof kuu yimaado ou ku yidhaha maanta suuqa arrin saasaa ka dhacday ou kaa tago qofkaas xoogaa dareenuu kicina laakiin qadci hore ka dhigi ma mid kalea kuu yimi markaasuu yidhi anaaba taagnaa agtayda dhibku ka dhacay arrintii xoog eegtaada ku soo yeelane mid saddexaadaa kuu yimi ku yidhi dhaawaciyo wax ka qaad mid afraada kuu yimi oo ku yidhi eedadayba ehadba khalaas marka dambe warkaan kuu gaara marka qadciyuu kuu noqona in arrintaasu dhacday Ah, si u socdo qadciyuu noqona marka waa nuuca wakadalika yaxsulu wakadalika sidaasoo kale yaxsulu mutawaatirkii waa soo xasila wakadalika sidaasoo kale yaxsulu cilmigii waa soo xasila wey cilmun mutawaatir mutawaatirku cilmiyuu faa'iideeyahani cilmiyuu faa'iideeya marka cilmigii waa soo xasila wakadalika sidaasoo kaleu yaxsulu cilmi ugu soo xasilaa biduuni cadaalati ruwaad ruwaadda cadaaladooda la- ka sokay iyo wa islaamihim islaamnimadooda ka sokay waa liqadcinaa goynteenna biwujuudi misra masar inay jirto aan goynayno khabarka mutawaatirka khabar aa laga hadlahan ku niri xadiid si gaara looga hadli maa xadiidku waa ka midu noqon doonaa laakiin khabar macno guudaa laga hadlaa khabarka mutawaatirka ruwaadda wariday muslimiin inay yihiin looma shardiyo iska daa inay caadili yihiin tusaale hadda magaalo la yidhaha mas- masar waddan la yidhaha masar inuu jiro ag annaga aarkeenna qadciyo agteenna ka dee soomaa laakiin dadkii kuu soo sheegay macaadiliinay ahaayeen miyaad sheegi kartaa xataa ma sheegi karti inay caadiliin ahaayeen inaysan ahayna fasaqo ahaayeen ma qadci karti washington magaalo layidhaahdaa qadci noo ah inay jirto london mid layidhaha inay jirtaa qadci noo ah laakiin dadka noo sheegay in london uu magaalo layidhaha jirto inta tirina hebel oo la taskiyeeyo xagga ku qorno hebel la taskiyeeyey ma noo ah marka khabarka mutawaatirka ah ruwaaddiisa cadaalad iyo islaamnimo looma shardiyo laakiin waa mutlaqu lkhabar amaa xadiidu nabiyi sala allahu calay wasalam laazim inay muslimiin yihiin dadka warina laazim inay muslimiin yihiin sharaxana ijmaac uu ku soo naqlinaa cabdullahi bnu saalix masaladaas oo wuxuu leeyay waa mutlaqu lkhabar masaladaas waa mutlaqu lkhabar wahaadaa bikhilaafi riwaayati xadiidi nabiyi sala allahu calayh wasalam fadalika laa budda fiihi min alislaami waalcadaalati bilijmaac saasuu leeyay ijmaac weeye isaga xadiidka nabiga sala allahu calay wasalam dadka soo warinaa ayaga inay muslimiin caadiliina noqdaan tawaatir markaas kadiba cadadkooda loo fiirina cadadkooda markaas kadiba loo fiirina laakiin akhbaarta kale weeye midaan loo shardinay haddeer waxaan soo baannay waxa la yidhahdo khabar mutawaatira haddeer wuxuu gelayaa khabar mutawaatira muxuu tusaa marka muxuu faa'iideeyaa wuxuu yidhi wayaxsululcilmu cilmiyaa ku soo xasilaa bihi bikhabari mutawaatir khabarka haddii la qadciyo inuu mutawaatir yahay cilmiyuu faa'iideeyaa cilmiguna waa qaybsamaa cilmi daruuri ah iyo cilmi oo nadari ah cilmiga uu faa'iideeyo mutawaatirku waa cilmiga daruuriga la yidhaahdo daruuri macnaheeda waad ku qasban tahay naftaada kama saari kartid wey adiga haddeer inay jiraan afar imaam imaam la dhihi jiray abuu xaniifa imaam la dhihi jiray maalik imaam la dhihi jiray shaafici imaam la dhihi jiray axmed ibnu xambal agtaada qadciyay ka yihiin haddii la isku dayo in lagaa shakigeliy ma lagaa shaki geli karaa oo lagu yidhahda maya war been fakataa jirta war a'immadaasuma sugno inay jireen war dadka unbaa iska sheegay ma lagaa shaki geli karaa ma lagaa shaki geli karo qadciyay agtaada ka yihiin khabarka mutawaatirka saasaa lagu yaqaan adiga naftaada hadda xataa iskama saari kartid hadda inay jirto masar waddan la yidhaahdo waddan la yidhahdo suudaan inuu yidhaahdo waddan la yidhahdo jabuuti inuu jiro war ma jiro aduu hadda ma iska faari karta dadka kale iska daa inta bal meel fadhiisatid qalbigaaga inaad ka saarto ma isku dayi kartaa maya sidaas darteeda daruuri waxaa loo leey waad ku qasbanta inaad rumaydo mutawaatir waa kaasa waadba ku qasbanta waad ku qasbanta inaad rumaydo marka cilmiyuu faa'iideeyaa cilmi ayuu faa'iideeyaa wayaxsulu waxaa ku soo xasilaya wayaxsulu waxaa ku soo wayaxsulu lcilmu cilmiyaa ku soo xasilaya bihi bilmutawaatir waajibu waxaana waajibayaa tasdiiqu la rumayntiisa in la rumeeyo bimujaradihi soo arooridiisao kaliya qaraa'in kale ayadoon la helin in la rumeeyo ayaa waajib ah in la rumeeyo ayaa waajib ah sidaas khabarka mutawaatirkaa ayaa xaqiiqadii ta qoloyin ayagu diidaa jira khabarka mutawaatirkaa inuu cilmi faa'iideeyo qolo oo sanad caabudayaalo hindiya ku nool oo la yidhahda summaniya sumaniyadu ayadu ma ogola khabar inuu sidiisaba faa'iideeyaba sidqiba iyo cilmi cilmiba ma faa'iideeye kuleeyihin wax qabar la yidhahdaaba sumaniya la yidhahdaaho waa wataniyiin sanab caabudeeyaala reer hindiya waa kuwii helay odagii jahmi ibnu safwaan ahaa oo oday isna iska baadiyaysan ahaa waxay leeyihiin sideedaba bataatanba cilmi waxaa faa'iideeya xawaasta kaliya ee sheegid laguu sheegay cilmi ma faa'iideydo xawaasta shaygan hadda dhawaaqa halkan faras ka dhawaaqay haddaad dhegta ku dhegaysad ali haa iladaa dhegaysayso umaha daad taabatana shaygan waa jilicsanya waa adagya haa cilmi waa lagu ogaadaa daad urido waa la ogaadaa daad isha ku aragtana waa la ogaadaa daad dhadhawida inuu qaraar yahay inuu macaan yahay waa la ogaadaa intaas waxaan cilmi laguma ogaadayn odagii marka waxay heleen baadiyaysnaayo jahmi ibnu safwaan ahaa markaasay idhan maxaad caabuddaa allahan caabudaa yidhi markaasi oyaa kuu sheegay seed ku ogaatay ma jahli baad iskaga caabudaydaa waxay yidhahdeen nabiyaa noo sheegay wuxuu yidhi waxay yidhahdeen hadde cilmiga waa lagu ogaada cilmiga khabar laguma ogaado wax la soo sheegay laguma ogaado waxaa lagu ogaadaa shanta xawaasta ee ilaah aad sheegayso miyaad aragta markaasuu yidhi may markaas yidhi miyaad dhimaqasha isagoo hadlaya markaasuu yidhi may markaasuu yidhi oo miyaad dhedhamide waa may oo miyaad taabat may hadde hawaad iska caabudayda afartan maalmood salaaddii ka teg waa wax iska baadiyaysan isaguna ta wareeray ila awalu caqli moogta haddaad ku socoto midkaa caqli badanaa ku helay waxaa rabaa inaad waxyiga daba gasho khalaas adugu waxayaan si u fakeraya marka dambe jawaab u soo xad kaasuu ku soo laabtay salaaddiina dib u bilaabay kaasuu yidhi kaalay waa doonaynaa idinka mafmayn ku jirta qola qaarna waxay u soo naqliyeen caqli maleedi labadaba loo soo naqliy nafmaynu ku jirtaa markaas haa markaasuu naftiinu miyaad aragteen markaasay yidhahdeen maanaan arag markaasuu miyaad urideen nafta maanaan urid ma miyaad taabateen ma taaban wasaad ku yaqiinideen dee naf ma lirin ma yidhaatiin meeshii uga adkaado waxay yidhahdeen salaaddii iska bilaabo meeshii uga adkaado salaaddiiu dib u bilaabo ragii markaas sunaniya la yidhahdaa laakiin waxay yidhahdeen haddee walaysa kullu khilaafin jac muctabar khilaaf kastoo yimaada lama ictibaariyo maxaa yeelay iyaga waxaala ka sii danaan sufsadaa'iya qole la yidhahdaa jirtaba oo giriigga ah sufsadaa'iya oo giriigga ah ayagu xataa naftooda inay jirta inkirayaan xaqaa'idoo dhan inkiraan saddex firqa wey qole la yidhahda laa'adriya iyo qole la yidhahda canaadiya iyo qole la yidhahda cindiya saddexdaasay u qaybsanaan sufsadaa'iyadu qole canaadiya la yidhahdaa waxaad leedahay cid gurigaan ma jiraan markaas kule maya wax jira male meeshaa waxba kama jiraan adigu ma jirta wax kale igu daaya adugu wax noolo baniaadan halkaan taagan ma jirtu kuleey wax jirana maaha waa canaadiya la yidhahdaa qolada waxaa la yidhahdaa isla ayaga firqa ka mid ah oo waxaa la yidhaahdaa cindiya daad tidhaahdo waxaanu leeyahay guri shub ah wuxuu ku leeyahay cindi haa aniga agteeda waa kayi laakiin suurtagal hadda quraanjadoo kale hadday fiirido inay geed u aragtaa dhici kartu leey ka war war waxaanu ma madow yihiin wuxuu ku leeyahay haa cindii aniga agteeda waa ka madow yihin day madow laakiin suurtagal markuu kule goroyadu hadday fiirido indheheeda ayadoo inay caddaan u arkaydo soo suurtagal ma marka wax aad wax kasta cindiya laga yahay aniga agtayda haahu ku leey waa kula qira laakiin wuxuu ku leeyahay xaqiiqa maaha wax qolana la akriya la yidhahdo isla ayagaas farqa ka mida ma ogiyo ku leey war adigu bani aadan ma tahay ma garanayo war waxaan cirkii ma yahay ma ogi war waxaana dhulkii ma yahay maya ma ogi anugu ku leey maya ku dhimaa ma ogiyu leey laa adriya leeda marka waxaasoo kale marka ictibaar ma leh kuwaasoo kale waxaasoo kale ictibaar ma leh ictibaar ma leh marka sufsadaa'iyada iyo samaniye iyo waxaasoo kale marka laga tago waa wax bani aadankoo dhan uu qiri karo khabarka mutawaatirka in cilmi faa'iideey kuwaas mana soo galeen ha ha aa kuwa macnaha jinniyaha la shaqaysta jinka la shaqaysta oo biyo dhiiginta siyaanl maya waa nooc kale acuudu bilah ha ciiddu isina haa marka wuxuu leey ciid hayga dhina turaadle waa runtii taasaan layna aan naqiinba ayagooba gobollo fogfog ka keenaan arki jir turaab ala leey ciid ma dhihi karti bal ka waran magaca loo bedelaa turaab maxay turaab iyo ciid waxay kale waa carabiga soomaaliya soo maaha inna lilaahi wa inna ilayh yaa xaakadiisiyaa la cabsiiye allahuma istacaan nasallah salaam saas wey bani aadamku mar hadduu xaqiiqo weeye hadduu waxyigaas ka tago wax uu u haraayo male iyo meel ku joogsado waa ha socoto meel kasta waa la gaarsiin karaa bani aadam hadduu ka tago waxyiga waxaa ilaali kara oo lagu ilaashan yaha waxyigaas asagaan ah waxa weeyaan gaashaan asagaasaa balaayadoo dhan laga galaa waxyiga wayaxsululcilmu cilmigiiyaa soo xasilaa bihi bilmutawaatiriyu ku soo xasila waajibu waxaa waajibaya tasdiiquhu in mutawaatirka la rumeeyo bimujaradii soo arooridiisao kale qaraa'in kale iyo daliil khaariji uma baahna mutawaatirku wa hayruhu hayrulmutawaatiri mutawaatirka kayrkiis yufiidu lcilma alloo soo qadalaa wa hayrulmutawaatiri mutawaatir kayrkiis yufiidu alcilma cilmiyuu faa'iidaynaa bidaliilin khaarijiyin daliil khaariji ah ayuu ku faa'iidaynaa daliil khaariji ah uu cilmiga ku faa'iidaynaa ee asaga bidaatii kuma faa'iideeyo marka mutawaatirka cilmiga bidaatii ku faa'iideeyaa aaxaadkana cilmi qaar faa'iideeyaa ku jira laakiin qaraa'in khaarijiya ayuu ku faa'iideeyaa ee daatadiisa kuma faa'iideeyo waana noo imaan doonaa insha allah wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam baarik cala nabiyina moxamed